waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgelay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashana waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo ama ka dhegayso aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo jimco ah abaare sideedda fiidnimo
ismaqal haboon dhegeyste kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kubcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu salay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa dadka wax akhriya ay ka cawdaan waxaa waaye in maaragta markay wax akhrinta bilaabaan ama ay rabaan inay wax akhriyaan inay maaragta caajis ay ka qaadaan ama hurdo ay ka qaadaan runtii cilmi baarisyo badan oo la sameeyey sidee looga hortaga inaad dareento caajis iyo hurdo marka aad wax akrinaysid marka waxaa isleeyahay waxaa iga dhigay waa dadaal iyo maxay aheeday inaan maxay aheeday iskoolka aana gambinin oona goyn maxaa dhacda ardada tusaale ahaan in ay isbuucii laba mar hal mar ay gooyaan tallaabooyin caynka ah ayuu u qaaday maxamed cabduqaadir inuu hanto kaalinta koowaad ee fasalkiisa qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi intaad amballayd ilaga inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay owlaada ku dara dugsiga
hagaag akhrisku waxa uu ka mid yahay xirfadaha wax ku oolka ah ee kordhiya cilmiga iyo aqoonta qofka waxaa la rumaysan yahay in akhrisku uu faa'iido weyn u leeyahay maskaxda uuna kordhiyo garaadka akhristaha inkastoo inta lagu guda jiro hawsha akhriska la wajaho caajis iyo hurdo taas oo ah mid ay xal u raadinayaan akhristayaal la kulmay arrintan haddaba si aan xog dheeraadah uga helno arrintan iyo sida looga gudbi karo waxaan ka waraystay aqoon-yahan cabdiweli maxamed cali ugu horeyna waxaan weydiiyey ahmiyadda ay leedahay wax akhrinta markaan ka hadlayno ahmiyadda ay leedahay wax akhriska runtii ahmiyad weyn ayay leedahay waxa ugu muhiimsanna waxay tahay haddii aan soo koobno waxa ugu horeeyo qofka marka uu yahay qof wax akhriyo wuxuu aada u fahmayaa muhiimadda uu waqtiga leeyahay ayuu aada u fahmayaa wuxuuna meesha maaragtay uu ka baranayaa ilaalinta waqtiga wax la yiraahdo sidoo kale ahmiyadda ay leedahay wax akhrinta waxaa ka mid ah markaan ka hadlayno maskaxda qofka bini-aadanka ah waxyaabaha ay ku korto ama kobac ay ku sameyso ama developer ay ku sameyso waxaa ka mid ah maaragtay wax akhrinta ayay qeyb ka tahay sidoo kale ahmiyadda ay leedahay wax akhrinta waxaa ka mid ah qofka oo waxyaabaha uu uga fogaan karo maaragta markaan ka hadlayna dembiyadii qofkan ka dhici lahaa tusaale haddii maanta uu ku dhex jiro bulsho oo kale uu la sheekeyna waxaa laga yaabaa in uu ka dhaco xan oo kale inuu galo ama maaragtay waqti inuu ku lumiyo oo kale waxyaabo maaragta munaasab ahayn sida filmaan inuu daawado oo kale waxyaabahaasoo dhan ayuu kaga fogaanaya maaragta wax akhrinta ahmiyadda ay leedahayna qeyb ka mid ah waa inuu kaga fogaado maaragtay dembiyada sidoo kale waxaa ka mid ah in maaragtay cilmi kororsi inuu helo ahmiyadda ay leedahay wax akhrinta waaye sababto xitaa qofka wuxuu u korayaa sida caqliyan caqli ahaan ayuu u korayaa sidoo kale maskax ahaan wuu u korayaa wuxuuna noqonayaa qof waaye arag ah sababto waxay tahay waaye arag markii la leeyahay asagoo da-diisa aada ay u yar tahay ayuu wuxuu awoodayaa inuu ka sheekeeyo muddo maaragtay qarni ama nus qarni oo kale wixii maaragtay soomar oo kale ay wuxuu uga sheekeynayaa maaragtay sidii xaaladaas asagoo taagnaa ama jooga oo kale runtii ahmiyadda ay leedahay wax akhrinta lama soo koobi karo balse inta ugu muhiimsan aan isleeyahay ahmiyad weyn ayay leedahay intaasaan kasoo qaadan karaa waa tahay bal ka waran marka marka loo eego duni ahaan hadda ama caalamka intiisa kale bal ka waran wax akhrinta iyo heerka ay ka joogaan waa mahadsan tahay markaan ka hadlayno horta caalamka haddaan ka hadalno heerarka ay ka joogaan wax akhrinta markaan ka hadlayno sababto waxay tahay adduunka waxaa la sameeyaa record ayaa la sameeyaa ama maaragta waxaa jirto waxyaaba la diiwaangeliyo oo mathalan wadanka ugu akhriska wanaagsan oo kaleeta een, ama kaalinta koowaad wadanka ku jiro oo kale waxyaabahaasa laga hadlaa een, markaan horta intaanan u gudbin caalamka wax akhrinteeda horta soomaaliya waxaan ognahay een, inay kun sagaal boqol iyo maaragta todobaatan iyo labadii inay ahaydba xilliga wax la qoray een, maadaama xilligaas een, afkii soomaaliga maaragtay qoristiisii la bilaabay waxaad moodaa marka inay sababtaasi ay tahay darteed soomaalida inay noqdaan dad wax akhrinta maaragtay ahmiyad aanan siinin ama maaragtay aan aada wax u akhrinin maaragtay taas inay sabab tahay marka een, su-aasha haddaan usoo laabto ah een, wadamada markaan ka hadleyno kaalimaha ugu horeeya lagu soo qaato ama lagu xuso waxa ugu horeeya kaalinta koowaad xagga wax akhrinta marka laga hadlayo akhriska waxa ugu horeeya hindiya ayaa ugu horeeya dadkeeda celcelis ahaan waxay wax akhriyaan toban saac iyo afartan iyo laba daqiiqa ayay wax akhriyaan sidoo kaleeto kaalinta labaad waxaa ku jiro dalka la yihahdo thailand asagana dadkiisu waxay wax akhriyaan celcelis ahaan sagaal saac iyo labaatan iyo afar daqiiqa ayay wax akhriyaan sidoo kale china dalka la yiraahdo ayaa kaalinta saddexaad ku jiro oo dadkiisu waxay akhriyaan sideed saac celcelis ahaan ayay wax akhriyaan Een, saacadahaas ay dadku wax akhrinayaanna waa afar iyo labaatanka saac oo maaragta habeen iyo maalintii ay waxay ka akhriyaan waqtiyadaas ama saacadahaas ay ka qaataan wadamadaas ayaa lagu tilmaamaa adduunka inay yihiin dadka ugu akhriska badan ama ugu horeeyo maaragta lagu tilmaamaa laakiin markaan ka hadlayno wadankeenana waxaad moodaa maaragta ayaantan in aad loo soo fahmayo wax akhrinta muhiimadda ay leedahay sababta waxay tahay soomaalida weyga- waagii hore waxay ahayd eh, inta badanna eh, dad hal abuur waayo soomaalida halkii ay wax ka akhrin lahaayeen ama ka qori lahaayeen waxa ilaahay uu ku xigmadaystay ama uu u fududeeyey inay dad maaragtay wax tiriyo inay noqdaan oo afka maaragtay ka hadlo haddii ay noqon lahayd inay gabayo tiriyaan inay buraan buraan oo kale waxyaabahaas maaragtay dhaqanka soomaalida iyadana qeyb ka mid ah waaye oo ah in maaragtay inta badan dadka ay noqdaan dadan wax akhrinin ama aan maaragtay qorin laakiin ay u fududaato inay talkative ama dad hadla inay noqdaan Ee, mararka qaar qofka markuu wax akhrinayo waxaa laga yaabaa inuu caajis ama hurdo uu dareemo marka taasi maxaa ugu wacan maxaase looga gudbi karaa Eh, waa mahadsantahay waa sax waa waxa ugu badan oo dadka wax akhriya ay ka cawdaan waxaa waaye in maaragta markay wax akhrinta bilaabaan ama ay rabaan inay wax akhriyaan inay maaragta caajis ay ka qaadaan ama hurdo ay ka qaadaan runtii cilmi baarisyo badan oo la sameeyey waxa ugu badan waxaa waaye qofkaas marka uu wax akhrinayo inuu wax akhriyo rabo horta marka u horeyso waxaa muhiima inuu horta ogaado een, xilliga wax akhrinta ay ku habboon tahay iyo sidoo kale inuu wax ka ogaado goobta ugu habboon ee wax lagu akhriyo labadaas qodob iyo qodobka saddexaad oo ah waxa uu akhrinayo qofkan ma yihiin wax qofka xiise gelinaya sababtu waxay tahay wax ugu horeeya hurdada keenaya waxay tahay qofkaas waxaa laga yaabaa inay yihiin wax asaga xiise aan gelinayn ama mowduuc ama maaragtay waraysi uusan xiise uh, u qabin oo kale in laga qaadayo ama buug ciwaankiisa uusan jeclaysanin oo kale inuu akhrinayo taas ay keenayso marka inuu ku hurdoodo ama maaragtay qoraalka uu ka caajiso qeybay ka qaadanaysaa sidoo kale markaan leenahay goobta uu wax ku akhrinayan muhiima markaan leenahay waxaa laga yaabaa qofkan in maaragtay uu wax ku akhrinayo gooba aan loogu talagelin in wax lagu akhriyo tusaale oo kale goob jawigeeda uu yahay buuq oo kaleeto oo laga yaabo akhrintii inaad ka mashquusho oo dadkii kale buuqa ay ku jireen attentionkaadi ay jeediyaan oo kadibna ay keento inaad buugii aad daboosho akhrintii aad joojiso iyadana sidoo kale Een, waxaa kaloo ka mid ah een, xilliga wax la akhrinayo iyadana muhiim waaye qofka waxaa laga yaabaa een, inuu xilliga een, sleeping timeka oo kale xilliga hurdada oo kaleeto qofkan inuu wax akriyo oo kaleeto isagoo maaragtay xilli hurdo jooga habeenka oo kale xilliga uu saaxan lahaa ama maaragtay duhurka oo kaleeto ama waqtiyadaas oo kale inuu wax akriyo oo markii uu akhrinta uu bilaabana inay hurdadii ay timaado marka waxyaabahaas ayaa maaragtay ugu muhiimsan caajiska qayb ka qaadaya marka bedelkeeda qofka inuu barto ayaa muhiima oo ah een, inuusan wax akhrinin xilliga hurdada oo kaleeto uu akhriyo xilliga relaxa timeka loogu talagalay oo hurdana aysan jirin nasiinana qofkan uu haysto oo mashquul uusan ahayn sidoo kaleetana goobta wax lagu akhrinayan iyadana inay noqoto qo- goob maaragtay ka madax bannaan ama maaragtay ka fog attentionka qofkan qoraalkiisii ama akhrinta uu waday wax kasoo jiidanaya tusaalaha oo kale goobta hadday tahay goob buuq sawaxan leh oo kaleeto ama goob aflaan lagu daawanayo oo kaleeto asagana inuu wax akhristo rabo waxaa imaanaysa ugu dambeyn inuu qeyb uu ka noqdo dadka aflaanta daawanayo akhriska uu joojiyo Een, sidoo kale waxaa mamnuuca oo waxyaaba caajis keena ama hurdada keena waxaa ka mid a qofkii inuu sariirta uu rabo inuu wax ku dul akriyo iyadana waa qeyb ka mid a sababtoo ah een, sariirta korkeeda asagoo saaran ama dul jiifa wuxuu rabaa inuu buugi akhrinta uu bilaabo asagoo dhahaya maaragtay go-aankiisu ahaa laba saac inuu akhrintan uu bilaabo saddex saacna uu gebagabeeyey qorshihiisa aheyd sariirta maadaama uu saarnaa markuu laba sadar uu akhriyana kadib ay timaado maaragtay hurdo ay ku timaado marka waxa ugu badan oo aan soo koobay waxay tahay mowduuca qofka oo inuu mowduuc uu xiiseynayo inay tahay inuu iska hubiyo goobta uu wax ku akrinayana goob ku haboon inay tahay inuu iska hubiyo iyo waktiga uu akrinayana inaysan noqon wakti marxalad hurdo oo qofkan usoo diyaargaroobay inuusan wax aqrin waxyaabahaasa sabab u ah ama marxaladahaas qofka markuu ju- ku jiro waxaa fududaanaysa inuu qoraalkii ama akhrintii uu ka caajiso ama sidoo kaleeta maxaa lalehay iisheeg uu ku hurdoodo ama waxa la yidhaahdo een, hurdo ay ku qabato wax akhrintii Een, ugu dambeyn een, ustaad cabduuli een, maxay tahay talooyinkaaga ee ku aadan dhinaca wax aqrinta iyo in qofka uu joogteeyo wax aqrinta Een, waa mahadsan tahay Een, markaan ka hadlayna talooyin ku haboon ama maaragtay aan jeclahay inaan la wadaago bulshada maaragtay dhegeysanaysa barnaamijkan waxa ugu horeeya waxay tahay horta inay aada u fahmaan muhiimadda wax aqrinta ay leedahay inay aada u fahmaan sababta waxay tahay talooyinka ama talada ugu muhiimsan waxaan siinaa qof walba inuu maaragtay wax aqrinta uu u fahmo inay tahay kobac maaragtay maskaxdiisa ay sameynayso sababta waxay tahay jirkaada waxaad ugu dadaashaa inaad cunto iyo biyo inaad hesho sida aad ugu dadaalaysid oo maalinkii aad ugu walwalaysid haddaadan quracanin oo dadka aad la wadaagaysid oo leedahay saaki anoo qu- soo quracanin aan soo baxay waa in walwal ay kugu haysaa maanta wax ma soo akhrinin adoo dhahaya bulshadii la wadaagayo oo ka walwalsan een, maskaxdaadii cuntada ee u baahneed inaysan helin adoo maaragtay walwalkaas uu ku hayo talada ugu haboon aan isleeyahay inaan bulshada la wadaago waxay tahay inay ku dadaalaan wax akhriska sababtoo ay tahay qof kasta oo aamino maskaxdiisa inay ku kobcayso uu noqonayo qof maaragtay dadka ka horeeyo haddii uu noqdo qof wax akhriyo waxaan isleeyahay wax akhrinta wuxuu waqti ayuu gelinayaa juhdina wuu ku bixinaya marka qof walba waxaan leeyahay ku dadaal wax akhrinta si aad u noqoto qof mar walba bulshada maaragtay ka dhex muuqdo wayaha iskurao kordaan sugayna la soo gaadhay maante mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu dirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himido
naladaa sugayniyo waqtigii waa ina soo galay
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markanna dadaal ku bixinta tacliinta waa mid keenaysa in gul muuqata laga soo hooyo hanashada kaalmaha horena horseeda ardada oo ku kala sarreeya heerka darajo ee waxbarashada ayaa lagu qiimeeyaa ardayba inta uu la egyahay dadaalkiisa tacliimeed maxamed cabduqaadir waxa uu wax ka bartaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee subayr waa fasalka afraad ee dugsiga sare sannada isxixiga ayuu u gelayey ardada ay isku fasalka yihiin kaalinta koowaad maxamed ayaan kala sheekaystay dadaalada uu ku bixiyey gaaridda heerkaas wallaahi wax kale ma ahan dadku waa isku wada mid yacni qof liitana ma jiro keliya waxaa lasdheer yahan isleeyahay dadaal qofka hadduu dadaalana maxay heeday heer meesha uu rabo uu gaari karaa keliya ma ahan kaalin qof kasta wuxuu ku dadaala ayuu ka mara dhalin karaa haddii aad aamintid micnaha inaad ka inaad kaalinta ku adgeshid ama waxaad qofka ugu horeeya noqotid yacni waad noqon kartaa haddii aad aamintid oo dadaal ku bixisid marka waxaan isleeyahay waxaa iga dhigay waa dadaal iyo maxay aheeday een, inaan maxay aheeday een, iskoolka aana gambinin oona goynin maxaa dhacda ardada tusaale ahaan in ay een, isbuucii laba mal hal mal ay gooyaan haddii taas ay dhacdo waxaa dhacayso haddii maalinka aad imaanin oo tusaale ahaan cashirka uu ku dhaafo sharxadiisa ay ku dhaafto way adag tahay saad kula qabsan lahayd cashirka marka in la joogtiyo een, imaanshaha iskoolka iyo in la dadaalo oo maxay aheeday wixii la fahmi waayana macalinka lagu soo celiyo taasaa isleeya waa iga dhigtay yaan maxay aheeday in aan kaalinta u galo iskoolka waa tahay in marka kalin aad fasalkaa u gasho oo heerkaas aad gaarto maxay ku dareensinaysaa wallaahi waxay dareensiinaysaa micnaha dadaalkii aan sameeyey miro dhalkiisa in aan arko maxaa yeelay man jada wajada qofkii micnaha dadaalo wuu helaa micnaha marka dadaalka aan sameeyey inuunan dheeldheel ahayn oo maxay aheeday si fiican wax fiican miro dhal fiican aan ka helay ayay maxay aheeday ay tusinaysaa waa gartay maxamedow imse sano ayaad marka ardada isku fasalka tihiin u galaysay kaalinta koowaad Een, waxaan u galaayay laga soo bilaabo een, shanaadkii een, sideedaadkii een, formankii een, form twogii form threegii Een, ardadu way ku kala duwan yihiin xilliga ay akhriyaan duruustooda adiga waqti gaar ah miyaad akhrisaa mise een, waa mid aad xoogga saarto inta uu qoyan yahay cashirada Een, horta waqti gaara een, waqtiyada ugu fiican wax la qariyo waa la yaqaan qofkas u yaqaano oo waa waqtiyada qaboobaha subaxdii iyo galbihii oo kale Een, waxaa dhaca mararka qaar galbihii inaan baree fadhiisto oona jaanus helin marka habeenkii een, waxaan aqrin jiray habeenkii ee markii cishaa laga soo baxo laba saac ilaa iyo saddexda iyo barka habeenka xagga habeenkii subaxiina xilli fiican tobankii soo kac inaad soo kacdid ama soo kici jira aniga ilaa iyo iskoolka laga aaday laba tobankii iyo wax xilligaas ayaa aqri jiray marka wax kaloo xilli kale oo aqri jira ma jiro waa tahay akhriska marka laga soo tago ma- ma jiraan hababaad is leedahay waad kaga duwan tahay ardada kale ee dhigaaga ah eed u diyaarsato duruusta Ha, hababkaas aan leeyahay hadday haddii ay jiraan waxaa waaye Een, horta een, maadooyinka way kala duwan yihiin maadooyin waxaa jira qaar oo xifdis ah iyo qaar fahnaa jiro Een, kuwa xifdiska ah een, waa la xifdinayaa oo maxay ahayd waqti ku filan ayaa la siinayaa kuwa fahankaana waxaa fiican in in xilliga xifdida lagu jiro aada fahantin markaad fahantidna keliya maahan waa fahmay ka tag Ee, waxaan samayn jiray oo kale aniga een, xisaabta oo kale iyo fiisiisa oo kale waxay u baahan yihiin in waxay leeyihiin broblams broblams marka waxay u baahan yihiin in maxay ahaydee een, lagu celiyo oo mid u eg la samaysto oo waxyaalahaasa ayaa ayaa jiro sidoo kale kuwa xifdiska ahna waxaan isleeyahay een, qaab waxaa loo xifdiyaa jiro Een, marka hore horta bug wuxuu bixinaa exercise uu bixinaa ama su-aalo bixinaa keliya su-aalaha lama akriya casharka lasoo akriya markii casharka soo akrisid oo meelihii su-aalka imaan karta iyo qeexitaanadii wixii aad soo akrisid marka kadib su-aalaha caadiga ku fudaan karaan chapter exercise-ka oo kale marka hababkaas ayaan isleeyahay Een, waa ta marka ugu dambeyn maxaa tale iyo tusaalaha ood la wadaagaysaa ardada kale ee doonaysa inay galaan kaalmaha hore ee goobahooda waxbarasho Een, awalan waxaan ula daarmayaa een, taqwada ilaah subxaana watacaala taas ayaa ah midda lagu gaaray yani heer sare tan labaad waxaan kula dardaarmayaa inay maxay ahaydey een, ay dulqaad ay yeeshaan maxaa yeele haddii aadan dulqaadanin waxa aad rabtid heer kama gaaraysid marka dulqaadkuna waa muhiim dulqaad keliya lama raba waxaa loo baahan yahay dadaal ayaa loo baahan yahay iyo inaad yool ay- hadaf iyo yool aad leedahay marka waxaan leeyahay ardada soomaaliyeed meel walba ay joogaan een, waxbarashadu waa wadada keliya aan ku horumari karno oon ku gaari karno maxay ahaydey horumar maxaa yeele hadda waddankeena wuxuu u baahan yahay dhalin waxbarasho waxaad keliya ku horumari karno waa waxbarasho marka waxbarashada ha lagu dadaalo wax badan ha la akriyo maxaa yeelay akhristayaasha maanta waa hogaamiyaasha berito ilays bay ku tahay owlada ku dara dugsiga owlada ku dara dugsiga
inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilow tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
intaadan baan layqilada anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga